bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeysta qodobada wararka dalsan caawa idiin haysana waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya oo diyaarad gaar ah u dirtay meydadka waa diyaarad gaar ah dirtay si loogu soo qaado meydadka nabadoonno caan ah oo maanta ku geeriyooday weerarkii al-shabaab ee ku qaaday deegaanka masagawaay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo cafis u fidiyey madaxwey maxaabiis fara badan oo ku xirnayd xabsiga dhexe xamar radish oo faahfaahin ka bixiyay weerarka al-shabaab ay maanta ku qaaday deegaanka masagwaay ee gobolka galgaduud gudaha soomaaliya iyo serbiyana waxay ka wada hadleen maarinta mataaneynta muqdisho iyo magaalada belgrade dibaddan waxaa ugu waaweyn suudaan oo dib u qarxay iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka oo laga daabulayo dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen waa sabti ah taarikhdan ay ku beegan tahay labayo labaatanka bisha afraad sanadka laba kun saddex labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii reedu dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilowne dowladda federaalka ayaa diyaarad gaar ah dirtay si loogu soo qaado midadka nabadoono caan ah oo maanta ku geeriyooday wararkii al-shabaab ee ku qaaday deegaanka masagawa wareega kordeex ayaa warkan faahfaahinaya
nabadoon cismaan macalin nabadoon ibraahim maxamed iyo nabadoon cabdulle geeljire oo ka mid ahaa waxgaradka sida weyn looga yaqaanay magaalada masagawa ee gobolka galgaduud ayaa ku geeriyooday weerarkii al-shabaab saaka ay ku qaadeen magaaladaas kaas oo isugu jiray qaraxyo iyo dagaal toosa geerida nabadoonadan ayaa timid kadib markii uu mid ka mida qaraxyadii goobta ka dhacay uu haleelay guri ay ku sugnaayeen oo ku yaalla meel aan ka fogeyn saldhigga ciidan ee la weeraray maanta wararka dalsan ay helayso ayaa sheegaya in diyaarad nooca qumaatiga u kaca ee helikabtarka ay u dirtay dowladda federaalk ee soomaaliya magaalada masegawa si ay halkaasi uga soo qaado meydadka marxuumiintaas iyo shakhsiyaad kale oo ku geeriyooday weerarkii saaka ku dhowaad toban ruux oo isugu jiray ciidamo labada dhinaca iyo odayaal dhaqan ayaa ku geeriyooday weerarka saaka dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen magaalada masegawa oo shan iyo toban sano hore ay u maamulayeen al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay sheegeen in ay qabsadeen gaadiid dagaal iyo saanad militari laakiin saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku sugan magaalada masagawa waxa ay tilmaameen in ay gacanta ku hayaan magaalada sidoo kalena khasaarooyin xoog le ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab sida ay hadalka u dhigeen masagawa muddo ka badan shan iyo toban sano waxaa maamulayay dagaalamayaasha al-shabaab laakiin waxay ka baxday gacantooda kadib markii halkaasi ay weerar xoogla ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka waxaa degan guud ahaan magaalada masagawa weerarkii saaka kadib abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
dowladaha soomaaliya iyo serbiyana waxay ka wada hadleen mataaneynta magaalooyinka muqdisho iyo belgrade waryaga xaslake ayaa warkan faahfaahinaya federaalk soomaaliya u fadhiya dalka serbiya danjare maxamed cabdulaahi axmed ayaa maanta kulan wax ku ool ah la qaatay duqa magaalada belgrade ee caasimada jamhuuriyadda serbiya mudane alexander shabik danjare maxamed cabdulaahi axmed iyo duqa magaalada belgrade ayaa waxay ka hadleen saddex arrimood oo kale ah dib umataaneynta labada caasimadood ee muqdisho iyo belgrade in khubaro injineero ah ay daraasad rasmiga ku sameeyaan habka biyomareenka ee caasimada muqdisho qorsheynta hab u socodka gaadiidka dadweynaha gaadiidka gargaarka deg deg ah iyo gaadiidka waxbarashada iyo weliba maareynta saxmadda magaalada si wakhtiga ay u socon karaan gaadiidka xamuulka iyo weliba isticmaalka goobaha gaadiidka la dhigo dhinaca kale mudane alexander shabik duqa magaalada belgrade ayaa sheegay in xiriirka labada caasimoodood uu ahaan jiray mid aada u xoogan keedka xusuus dhowrka belgrade waxaan ku arki kartaa sida ay u wada shaqeyn jireen madaxda muqdisho iyo belgrade ayuu yiri alexander shabik duqa magaalada belgrade waxaana ka mid ahaa buu yiri mudane axmed maxamuud cadde mudane yuusuf ibraahim cali cusmaan maxamed jelle iyo xasan abshir faarax sidoo kale danjire maxamed cabdulaahi axmed ayaa duqa magaalada belgared u gudbiyey dhambaal rasmi ah oo uu uga yimid duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ku saabsan dib u soo celinta xiriirka soo jireenka ah ee labada caasimadood ee qadiimka ah labada dowladood ee soomaaliya iyo serbiya ayaad moodaa inay si wanaagsan ay iskula jaanqaadayaan tan iyo dib u firidda safaaradda jamhuuriyadda federaalk ee magaalada belgared xiriirka labada dal ayaa ah mid ku dhisan wax wada qabsi iyo weliba is-ixtiraam iskaashi danaha labada dal xasan lakraadi iyo telefishinka dalsan muqdisho
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maanta si weyn looga looga dabaaldegay munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitriga xilli shalay dunida muslimka iyo sidoo kale soomaaliya looga dabaaldegay maalinta koowaad ee ciida waryaga maxamed cabdulaahi siidi ayaa warkan kasoo diray gaalkacyo
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده
ciid wanaagsan ciid mubaarak kula caam wa antum bilkhayr dhammaan ummadda muslimiinta ah magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay qayb ka tahay tiro magaalaha oo iyadu maalnimadii shalay aan laga ciidin inkastoo qaybo ka mid ah dalka oo ay ugu horreysa caasimadda shalay laga ciiday si weyn ayaa maanta looga dareemayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga labada ragacee salaada sunnada ah ayaa lagu ogey masjidu daaha oo ka mid a masaajidda ku yaalla magaalada gaalkacyo waxaana bulshada isugu hambaliyeynayeen maalintan kuweyn muslimiinta iyagoo isku leh ciid wanaagsan ciidan mubaarak qaar ka mid ah culimmada magaalada gaalkacyo ayaa bulshada kula dardaarmay inay sii joogteeyaan cibaadada isla markaana ay allah u dhowaadaan waajibkii uu soo gutay ilaahay inta u diray uu gutay farxaddu waa keenaysaa wixii maalan haddii ilaahay awal laga hor istaagay sharcigu uu ka manciyo maanta u bannaanoo dacaamkii iyo sharaabkiina waa keenaysaa inuu ku farxo waxaa markaa u sii dheer farxadda maalinta qiyaamo suu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam cinda liqaa'i rabbihina waa farxahayaa soomkiisa iyo ajirka iyo hawaabka looga qoray buu ku farxahayaa taana ilaahay baan agtiisa aad uga rajaynaynaa ilaahay inuu naga aqbalo
waxay ahayd bisha ramadaan camalkeeda hadduu ahaa qofku ahaa bishii ramadaan way tagtay laakiin mar kasta ilaahay xayun weeye baaqi ah laa yamuuta amadan weligiisna aan dhimanayn waxaan rabnaa ilaahay in laga cabsado meelba ay joogaan camalka qof kasta uu sii laba jibaaro farxaddana waxaan leenahay qofka saa'imka waxaa leeyahay lisaa'ima farxatan farxatun cinda fidri wa farxatun cinda liqaa'i rabbihim farxatun farxad baa u sugnaatay lisaa'imi saa'imki farxatun farxad cinda fidrihi wa farxatun cinda liqaa'i rabbihi waxaan leenahay maantoo kale markii ciidda laga baxo waxaa la sunnaynahayaa in la raaciyo wadici wadacana xadiidkii rasuulka waatuu ahaa man saama ramadaana wa atbacahu sita min shawaal kaannamaa saama dahra qofkii bisha ramadaan sooma haddana raaciya uma atbacahu sita min shawaalin lixda shawaalna raaciya waa isagoo sanadka soomay oo kale ayuu la mid yahay qaar ka mid ah bulshada magaalada gaalkacyo oo salaada ciidda kadib warbaahinta la hadlay ayaa hambaliyey marxabayn isku diray uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah ama bacdu Ee, dhammaan ummatlmuslimiin ee, meel kastoo ay joogaan waxaa leeyahay ciid mubaarak ciidulfitri ee, runtii waxaan soo soornay soddon beri ee bisha barakaysan ee ramadaan Ee, allah subxaana watacaala dadkii acmaashoodii iyo ee, faa'iidadeeda hela allah subxaana watacaala ha nagu daro Ee, sidoo kale maanta waxaan salaada ciidda ku oognay masjidu daaha ee magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug Ee, runtii dadku maanta si wanaagsan ayay u iideen farxaddana ee, aad ayay u qaybsadeen Een, waxaan halkaa ka salaamayaa dhammaan labadeeda waalid iyo asxaabteeda iyo faamilkayga iyo dhammaan reer gaalkacyo aan kala qaadayn oo galmudug iyo puntlandba waxaan leeyahay kulla caam ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo dhammaan Soomaali- soomaalida oo kala duwan Ee, waxaan leeyahay ciid wanaagsan runtii waa maalin farxad leh waxaan rajeynayaa acmaashii soonka iyo dhibaatooyin badan oo markaasi ee, jirayba in ilaahay ummadda ka dulqaado waxaana ra- ugu hambalyeynaya dhammaan bulshada Soomaaliya meel kastoo ay joogaan ciid wanaagsan aan leeyahay ciid wanaagsan maanta magacaygu waa hibaaq muxiidiin faa'iidaystana kaalkacyaan joognaa ilaahay mahaddiis maasha allah ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan ilaahi subxaana wataala waxaan ka baryana in camalkeenni aan soo wadna bisha ramadaan inuu ilaahayna aqbalo waxaan kala codsanaya dadka muslimiinta oo soo cibaadaystay inaan gaala loo laaban Ee, qofka u saamanaa ilaahay dartiis ee intaa soo cibaadaysanayo sii wado ilaahay waa baaqi Ee, soomkiina wuu dhammaado wuu imaan doonaa Ee, taasaan dadka muslimiinta raa inaan la wadaago الرحمن الرحيم maanta waxaa waaye waa bishii rabadaan soo dhammaysanay dhammaan muslimiinta oo dhan xalaya ciid wanaagsan kulli caam wa antum bilkhayr dhammaan muslimiinta oo dhan waxaa u rajaynayaa ciid wanaagsan ilaahay baa si nabad aan u iidnay barwaaqiyo bashbash alxamdulilaahi rabbialcaalamiin si nabad oo xasilooniya ilaahay inoo iidsiiyey magayga waa nurdaad cali cabdulle ciid wanaagsan dhammaan islaamka oo idil maanta waa maalin farxadeed maanta maalin la mida ma jirto waxaan leeyahay acmaasha allah noo wanaajiyo sanadka sanadkiisa khayr iyo bashbash insha allah soomaaliya allah midee waxaan maantay aad ugu hambalyanayaa maalinta koowaad ee ciidulfitriga
magacaygu waa maxamed xasan shaacali ku sugan magaalada gaalkacyo maantay waxaan ku faracsanahay inaan halkan ku iidno magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaan halkan ugu hambalyanayaa ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan soonkii salaadii allah naga aqbalo maxamed cabdulahi siidii warbaahinta dalsan gaalkacyo
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu cafiis u fidiyey maxaabiis fara badan oo ku xirneyd xabsiga dhexe xamar iyo xabsiga m b c ee excontrol afgooye qoraal iyo bahaysa warbaahinta dowladda ayaa waxaa lagu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo cafiis u fidiyey maxaabiis gaaraysa ilaa iyo boqol labaatan iyo toddoba maxbuus kuwaas oo ku xirnaa xabsiga dhexe xamar iyo sidoo kale xabsiga m b c excontrol afgooye madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maxaabiistaas cafiska uu fidiyey munaasabada barakeysan ee ciidulfitriga awgeed oo maanta uu sabtiya ku beegan maalintii labaad
iyo taliyaha xabsiga oo si gaara u qaabilsanaa shaqadiinna iyo saraakiishii askarta ka hooseysay oo in muddaah xabsiga idinku haysay saa hadda u jeedaanba sidaa u qurxoonaateen waxay ka timid qaabka liidinla macaamilahay hayjinkiinoo fiicnaa nadaafaddiinnii caqliyan iyo maskaxiyan iyo waxbarashadiinnoo aada u korortay intaas waxay ku timid dhibaatooyin aad geysateen idinka gacmihiina ku geysateen dembiye aad gasheen ayaa halkan laydin keenay xukunnadeeda inaad dhammaysataan kulligiina xukunnadii waxaad ka qaadateen boqolkiiba sagaashan inta idin dhinnayd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa cafis idin fidiyey si aa bulshada ula midoowdaan warka ma badinaayo meel qoraxaan taagannahay waxaan rabaa ciidamada kuwa ka tirsan inaan la dardaarmo ciidamada dalka dagaaluu ku jiraa waa ogtihiin jihaadaa lagu jiraa macquul ma aha in ayadoo la idin baahan yahay oo xooggiinni iyo caqligiinni iyo dhiiggiinni loo baahan yahay haddana aad shacabka dhibaataysaan ama dembiye ciidan aad gashaan oo laidinsoo xiro waxaan rabnaa inaad ogaataan meeshaan inaan mar dambe ku soo noqonna dembiyadaa gasheen nin walba waa ogyahay meeshaan inaad ku soo noqotaan ma rabno waxaan rabnaa dadka kale waa ka duwan tihiin dadka ugu qaalisanaayaa tihiin maxaa yeelay dhiiggiinniyaa hurteen qabowgii iyo dhaxantii aad la taagan tihiin duurka waa awoodeen inaad shaqo yariis iska raadsataan oo subaxii markaad tagtaan siddeed saac aad gurigiinna ku xarootaan waa awoodeen laakiin qorayaa qaadeen dhiiggiinniyaa horteen cadowgii inaad dad ka dulqaadaanaad muxuu ahaa go'aansateen haddana inaad idinka isku soo dhex noqotaan oo dembiye ciidan gashaan ama dadkii shacabka ahaay oo laydinku aaminay aad dembiye ka gashaan arrintaas ciidaan ka yeelayna ma jirto annagaana u taagan waa ogtihiin meeshaanaa laydin keenay maxkamadaa laydin saaray dembiyaa laydinku helay dembiyadaas ciqaabaadkeedii waa qaadateen badankeedii inta kalena madaxweynaha idinka cafiyey waxaan rabaa marka inaad ogaataan in laydin jecel yahay oo dalkii idin baahan yahay oo ciidankii idin baahan yahay nin walba cololkiisuu ku noqon doonaa iyo fadhiyadiisii jihaadkuuna ka qaybgeli doonaa oo cadowga loogu xureynayo waxaan rabaa inaa idinkala dardaarmo inaad dembiye soo gashaan ilaahay ha idinka ogaado intaas ma isku waafaqna intaas ma isku waafaqna inta kalena waa la qabtiin insha allah dadkiina la midooba hadduu ilahay idin waa mahadsantiin العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ugu horeyn maanta oo maalinkii labaad ee ciidulfitriga ah ayuu munaasabadda ciidulfitriga awgeed madaxweynaha qaranka doctor xasan sheekh maxamuud uu cafis u fidiyey maxaabiis gaaraysa iyo toddoba maxbuus oo lixdan iyo afar ka mid ah lixdan iyo lix ka mid ah ay xabsiga dhexe ee xamar ay ku jiraan oo aad had- hadda meeshan ku fadhidaan lixdan iyo lix maxbuus Eh, inta kalena ay ku jiraan xabsiga eh, muqdisho ee kilomitr seven boqol labaatan iyo toddobada maxbuus waxay nasiib u yeesheen in maxaabiis eh, ku dhow laba kun ay ka helaan fursaddaas madaxweynaha qaranku uu bixinayey Eh, runtii madaxweynaha qaranka waa uga mahad celinaynaa eh, shaqadaas eh, inuu inuu maxaabiistaas cafiyey eh, asagoo fiirinaya munaasabadda ciidulfitriga awgeed si ay ula midoobaan eh, familiyadooda Een, waxaan rabaa marka intuu xeerlaaliyaha hadda sheegay in la mid a eh, ayaan annaguna idinkula dardaarmaynaa Eh, waxaan idiin soo jeedinaynaa qof kasta ama ciidan ha ahaado ama shacab ha ahaado hadduu dembi galo xeerka ayaa qabanaya sharciga ayaa qabanaya weliba haddii qofka mar dembi lagu xukumo oo mar kale uu soo galo micnaheedu wuxuu noqonayaa caadayste taliyaha xabsigu wuu idiin sheegay xeerlaligii horreeye wuu idiin sheegay qof walba inuu isilaaliyo bulshadiisa uu dhinac ka galo isaaqad xalaala uu cuno dadka aan la dhibin masaajidada aan loo istaagin eh, nabadgelyada nabadgelyo xumada aan laga qayb qaadanin ee nabadgelyada laga qayb qaato intaas ayaan idiin soo jeedinaynaa Ee, dabcan waad aragteen xorriyadna waad soo aragteen oo dee horey baad bannaanka u joogi jirteen qofka xorriyadda mar
gudahaan dhegeystayaal warkii habeen aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waan igintahay shaacida warkaygu sooga waxaad dib ula kartaa radio dalsan dot com waad ku mahadsantahay la socodka warka raadiyaha dalsan ee habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel